barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah saddex-iyo labaatanka bisha juun sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaayi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu toddobaadkan marti ku yahay abwaan dhallinyarada tahriibka ka wacyigeliya dhallin yahay adduunyada haddii aan dhib ku abuurnay haddii aan dhaqaaqnoo darxumo aynu u dhammaannay waalidkiinna dhalay haddii aan ka wada dhoofnay wixii ay dhaqaayeen haddii magafa loo dhiibay dhaxalkeennu see noqon haddaan la isdhammaagaynin heesta maantana waa
waqtiyow la dhaqan dumar wakhtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteed ka caashaqa mid a toban dhaaraaro
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa
dowladda etiyoobiya ayaa sheegtay in taliyihii ciidamada qalabka sida xalay waqti dambe lagu dilay gudaha magaalada adis ababa saacado kadib markii gobolka ismaamulka amxaaradda uu ka dhacay wax ay saraakiisha dowladda ku tilmaameen iskuday afgembi afhayeenka ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed haweeneyda la yidhaahdo bilen sayom ayaa maanta sheegtay in jenaraal siyer makanan iyo jenaraal kale oo howlgab ahaa uu guriga taliyaha ciidamada qalabka sida ku dhex dilay askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha sidoo kale xalay waxaa magaalada bahirdaar ee caasimada gobolka amxaarada lagu dilay madaxweynihii ismaamul goboleedkaasi amajow mikanon iyo gacanyarihiisii xafiiska ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa xaqiijiyey in dilka madaxweynihii hore ee maamulka amxaarada uu qayb ka ahaa iskuday afgembi oo uu ka dambeeyo madaxa amniga ee gobolka amxaarada jenaraal asemow tisege ciidamada ayaa xiray askarigii dilay taliyaha ciidanka qalabka sida laakiin sida ay warbaahinta ku waramayso waxaanan weli la xirin ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyo iskudayga afgembi ee dhicisoobay ee ethoobiya ka dhacay jenaraal asemnow tisege
malaayiin dadka ku nool magaalada istanbul ee dalka turkiga ah ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorashada dowladda hoose ee ku celiska ah codbixintan ayaa u muuqata mid afti loogu qaadayo siyaasadda madaxweynaha turkiga islamarkaana tijaabo u ah dimuqraadiyadda dalkaasi doorashadii hore ee qabsoontay koob iyo soddonkii maarso musharaxa xisbiga c h b ayaa faraq aad u hooseeya kaga guulaystay murashaxa xisbiga a k uu hogaamiyo madaxweyne rajab tayib erdogan taasi oo lagu tilmaamay guuldarra naadira oo haleeshay madaxweynaha hase yeeshee toddobaadyo kadib markii uu xisbiga talada haya baaqayay ayuu golaha sare ee doorashooyinku waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijada isagoo sheegay in daldaloollo ay lahayd mucaaradka ayaa go'aankaasi ku tilmaamay afgembi
warkii caalamka ayaad dhegeysateen waxaadna kala socoteen v o a washington dhegeystayaal haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana magaalada boosaaso kusoo diyaariyey waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf
dhegeystayaal waxaa kusoo dhowaanaysaan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso barnaamijka hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa ku waraysan doonaa abwaan cabdiweli aadan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ku sugan islamarkaana inta badan dhallinyarada ka wacyigeliya arrimaha qabyaaladda iyo tahriibta abwan ee kusoo dhowow barnaamijka hibada iyo halabuurka idaacadda v o e bismillaahi raxmaan iraxiim waan dhowahay dhallinyarada dhammaanteed waan salaamayaa meel kastoo ay joogaan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba waxaan ku baraarujinayaa dhallinyaroy dhulkeenna haddii aynaan inagu dhisin oo aynaan joogin ma ahaanayo mid sii jiraya waxaana u tashan doona dad shisheeye ah oo ka yimid dalal kale sida aad ogsaantihiin dal walba dadkiisa ayaa hormariya haddii la waayo dad hormarsada dalkooda waxaa helaya dad dalkoodii hormarsaday in ay gacanta ku dhigaan dalkaas dhallinyarada soomaaliyeed dhammaantood waan salaamayaa salaan kadib waxaan leeyahay dhallin yahay adduunyada haddii aan dhib ku abuurnay haddii aan dhaqaaqno darxumo aynu u dhammaannay waalidkiinna dhalay haddii aan ka wada dhoofnay wixii ay dhaqaayeen haddii magafa loo dhiibay dhaxalkeennu see noqon haddaan la isdhamaagaynin intaas horta dhallinyarada baan ku salaamayaa suugaantuna badnaan iyo yaraan lagama fiiriye waxaa laga fiiriyaa wixii adugu hadba lagu wada hadli karo oo la isku fahmi karo abwaan cabdiweli goormaad is ogaatay inaad wax curin kadho hibana aad leedahay iyo halaabuur waxaan ka mid ahaan jiray dadka macnaha dhallinyarada ah oo xilligii hore oo soomaalidu weliba soomaalida xooladhaqatada ama miyiga ah ay sameeyaan macnaha aroosyada gaafafka ah aroosyadaas marka la isugu yimaado waxaa loo tiriyaa hal abuuro kala duwan sida ammaanta wax haddee dhallinyarada lagu wacyigelinayo si reerkaas duca macnaha loogu tiriyo waxyaalahaasoo dhan baa macnaha loo tiriyaa sidaa darteed waxaan isku ogaaday xilli dee adugu aan la qaybsanayay dhallinyaradayda xilli adugu aroosya la dhigayay baan is ogaaday inaan hal abuur samayn karo aroosyadaasaan kaga qaybgalay ilaahay idankiisa maxaa ka mid ahaa marka barnaamijyada aad halkaasi kasoo jeedisay xilliga arooska baadiyaha waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa waad ogtihiinoo dadka miyigu qof walba waxay leeyihiin dhaqan iyo caado iyagu dee ugaaray leeyihiin dhallinyaradii miyiga ayaa waxa ay sameeyeen waxay soo wada guursadeen hablo hablihiina waxa ay keeneen magaalooyinka sidaad ogtihiinba dhallinyaro kasta waxaaldad deegaan kasta waxa uu leeyahay arrimo u gaara oo dee iyagu dhaqan ay u leeyihiin sida aad ogsoon tahay dadkeennii miyiga waxa ay ahaan jireen daddee miyiga ku xeeldheer oo dhismahooda iyo jiritaankooda uu ku dhisan yahay miyiga marka hablihii lasoo guursaday ayaa waxay wada calmadeen magaalo in lagu wada dhiso odimudalba sariir in loo gado ayay calmata wax ay ka taqaanaana lama arko marka waxaan ku baraarujinaya dhallinyarada in macnaha dee miyigii uu yahay mid lagama maarmaan ah baan u sheegayey marka hablihii waxaan ku idhi habluhu miyiga neceba oo magaalo jecela maariinka geeliya arigoo la miro iyo meel hawlda neceba marka reerku guuroo meel dheerdegaayiyo hayaan maalin geediya maskaxdoodu neceba hablaha maanta jooga muunida arooriyaad orob maqasha raacba murro kala khadhar cunno lagu mushaaxiyo caano ay ku miratiyo meel fadhiista jecela in madaar la siiyoy daha miiran haysiyo mani dollar jecela mikimiki bilaashiyo keliyahoy marqabatiyo ismacaashin jecela moobeel la dirayo dal maraykan yaalliyo sariir moolla moollaa maskaxdoodu jecela meeshii aad ku dhalateen miyi weeye inamow meel kale ha raadine mau hogaansamaysaan hal abuurkii intaas macnaha dhallinyaradeedii wixii aan kula hadlayay bay taasi ka mid ahayd marka waa xiliga arooska ee baadiyaha
waa xilliga arooska baadiyaha oo gabdhihii dee miyiga lagu dhisi jiray ay wada calmadeen in magaalo lagu dhiso oo sidaa dhaqankii miyigu uu ku guuri doono una dhadhow yahay inuu ku guuro marka bal waxaad iga warataa dhaqanka reer guuraaga ama baadiyaha xiliga lais aroosayo waxay ii sheegtay in la qaado sugaan kala duwan oo la curiyo bal dhaqanka miyiga bal iga war
sidaad ogsoon tahayba horta soomaalidu asalkeedu wuxuu ahaan jiray saddex xoolo dhaqato beeraley iyo bad bay ahaan jireen macnaha bad ku nool marka dadka miyigaahi aalaaba waxay aad dadka xoolo dhaqatada loogu macnaha aqoonsan yahay inay yihiin dadka hal abuurka ayagu uu ka soo maaxdo badanaa oo badda iyo xoogaa beeraleyda ay kaga mutaysan yihiin marka sidaas dee suugaan ama duca ah ama dee adugu baraarujin ah waxyaalahaasa lagu sameeyaa miyiga dhexdiisa oo dee sidaad ogsoonahay abwaaninta soomaaliyad o dhan waxay kasoo jeedaan asalkoodu xooladhaqaley xooladhaqato ama miyiga xooladhaqatada ah bay kasoo jeedaan ma jiraan marka hal abuur kale oo aad samaysay oo aad dhallinyarada kula hadlayso hal abuur kaleeto oo dhallinyarada aan kula hadlayo waxaan ku idhi dhallinyarada duulduulaysee dal kastaba joogtaay warhoy dunidu waa weel yaroo daba duleelaaye imisaa dadkii aan naqiin iilka lagu duugay imisaa dagaal iyo darxumo ruuxdu kaga duushay imisaa ilaah diiday oo cadaab lagu dalaqsiinin warhoy dunidu waa weel yaroo daba duleelaya warhoy diinta baa ina hudhane daacad u ahaada ilaahii daruuraha askumay samada duulaya dayaxana sameeyiya shamsada ina dul meeraysa xidigaha dallaalnimo ka dhigoo samada deeqsiiyey dadkoo idil dhammaantiis wujuubiyo dusha ka saaray isagaana deeqdeenna qoray aan ku dananayno hor dembigii iyo xumaatada dadow yaan la daba roorin hor hoy diinta baa ina hudhaneh daacad u ahaada inta badan waxaa la yidhaahdaa ee, dhalinyarada sugaanta curiisa ama hibada iyo halabuurka leh ee, waxay u helaan oo kale ee, dhaxal ahaan waalidkiis awowgiis baa soo ahaan jiray adiga marka ee, barnaamijkan ma qoyskiina ayaa ahaa ee dadka sugaanta curiya oo hibada iyo halabuurka laha Een, aniga awowgay oo ah cabdidhoof diiriye fooley baa wuxuu ahaa dadka macnaha hal abuurka sameeya wuxuuna sameeyey maanse la yidhaahdo aadana ra'yiga waxaan kan ku nacay runi markay joogto waa ninaan ku rabin kaana raba inaad u roonaato allahayow nimaan i rabinoo haddii aan ku rabo ruga ga'an beelo marka anigu abwaanka nimada waxaan ka wataa dhinaca awowgay hooyaday dhalay waana dee wax ilaahay gaar ummadiisa u siiyo macnaha qof gaara uu siiyo dee ummadoo dhan aan ka wada dhexayninoo dee cid gaari si gaara loo siiyo oo dee ama dhaxal ha u helo ama asaga ilaahay ha ugu deeqe waa uun dee wax ilaahay bixiyo Ee, inta badan ee, waxaa la yidhaahdaa ee, dhalinyarada sugaanta curisa ee hibada iyo halabuurka leh ee goobaha fagaaraha oo kale dhalinyarada iskuguma yeeraan oo iskuma wacyigeliyaan ee, barnaamijyadooda iyaga gaar ah buu u yahay ee, marka maxaa ka hortaagan ee, dhalinyarada adoo kale ah in goobaha xafladaha ay yimaadaan goobaha dhalinyarada isugu yimaadaan ee, lagu caweeyo maqaaxiyaha aad dhalinyarada ee, wacyigelin u samaysaan Een, sida aad ogsoon tahayba walaale horta macnaha arrinkaas waa jiraa laakiin hadduu jiro maxaa sababaa meesha taalla qayb amni darre ka baqdaay waxay isdhahaan dee haddii aa wax sheeg sheegtaan armaa horta balaftiinu khatar gashaayo dee waxaa leeyi nin naftiisa u baqaya naf kale waxuma sheego qaybna fursad bay u waayeenoo dee maadaama dalkii uusan dowlad dhexo oo qofka dhaqaalihiisi uu ku tiirsan yahay uusan helin qof walba bariiskiisii buu raadinayaayo asaga dee tiisii buu ku mashquulsan yahay ina laftirkoodu way sheegaanoo hadda dee dhaqankiisu aad og tahayba Een, meesha gabayada la sheegi jiray suugaanji la isaga sii- sheegi jiray waxaa bedelay hadda muusig baa bedelayo dhallinyaradii oo dhan waxay ku mashquulsan yihiin laxan iyo muusig in wax loo saaro oo wixii dee suugaanta gabayga la isugu sheegi jiray waxaa hadda bedelay in muusig wax walba loo soo raaciyo marka dee inta muusiga tumataana dhallinyaradii wuxuu sheegay inta aan muusiga tumaninna dee ayaga laftirkooduna markooda ay waxu sheegi doonaan haddii allah awoodara u ogolaado waa tahay weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka hibada iyo halabuurka oo boosaaso idinkaga imaanaya abwaane maxaa is oran kadhaa marka ee arrimaha ee hal abuurka dhalinyarada waxyaabaha ee ugu badan oo inta badan ee abwaaniintu ay hadal hayaan goobaha dhalinyarada Een, abwaanintu tahriibta ba- badanaa ka hadlaan waxaa kaloo laga hadlaa qabyaaladda een, waxyaalahaasoo dhan baa laga hadlaa waxaa laga hadlaa dee dhinaca maarata horumar la-aanta marka dhallinyarada iyo dhammaan dadka waxaan ku baraarujin lahaa cid kastaba inay dalkeeda dhisato dalkana aan laga teginin oo dee waalidkeena dhalay innaga wuxuu inagu soo koriyey dhib iyo dheef labadaba waa inagu soo koriyey laakiin dhaqaaqa iyo tegitaanka iyo maarkii sadcaalkan waa laga fiican yahay hala joogo dhulka ayaan leeyahay dadkana ku wacyigelinaya haddii allah woodara u ogolaado ee goorma adiga is ogaatay inaad hibo iyo hal abuur aad leedahay adugu aniga oo dhowr iyo toban jir ah ayaan ka qayb geli jiray xafladaha sida aroosyada sida maxaan ku rahdaa dhaantooyinka la isugu yimaado meelahaas ayaan kaga qayb geli jiray marka anoo yar baan ogaaday inaan leeyahay hal abuur ilaahayna isiiyey
maxaa nooga sheegi kadhaa marka ee hibadaadii ugu horeysay ee intii aad ee, barnaamijkan ku guda jidhay Een, waxaanse ku bilaabay xilliga macnaha dee dhaantooyinka la tumanayo waa artayo dee dadku ama waa is ammaanaan ama waa is caayaanoo dee dhaantooyinka baa wax kasta oo xigmad ah ama laga helaa ama lagu fuliya xil- sida macnaha miyiga iyo tan aroosyada marka dee dhallinyaradaas waxaan ahaan jiray dee dhaantooyinka iyo waxaas maaragtay een, jecel oo ka howlgala marka dee hadda wixiina waa laga soo gudbiyey hadda horumarro kaleeto baa loo gudbay oo loo socda marka sidaas ayaan ku ogaaday inaan hal abuur leeyahay Een, hal abuuro badanna waan macnaha tiriyey laakiin dee hadda kuwa hadda miyigiiah la isu marin karo ma ahana waa iska yaryihin abwaan cabdiweli aadan maxamed ee abwaan waxaan rabaa inaan ee, sidoo kale wax kaa weydiiyo inta badan waxaad tagtaa ee, iskuullada oo kale dhalinyarada xiisadaha markay kasoo baxaan oo kale ee, goobo kala duwan baa isku aragnay adoo dhalinyarada ee la hadlaya marka bal waxaad iga wartaa dhalinyarada ma in sugaanta iyo ee, barnaamijyo ay curiyaan ba kala hadashaa waan kala hadlaa inay isku dayaan afkooda hooyo inuusan zuulinin oo dee hadaladii lagu hadli jiray oo horeeto oo asalka ahaa in ay soo celiyaan oo keenaan oo ereyadii la isticmaali jiray dee oo rasmiga ahaa waayo hadda waad aragto saddex kalmadood ama afar kalmadood qofku markuu sheegaba wuxuu u badinayaa inuu ingiliish ama ku daro ama carabi ku daro ama luqado kaleeta ku daro waad aragto dee soomaali ama aan la maqal oo dee waa shidan tahay iyo wuu ka dhacsan yahay iyo waxyaaladii adugu hadda aad is leedahay markaad xigmad ahaan sii raacdid xoogaha af soomaaligan een, waa duran yahay aad is oranaysid marka wariyaasha laftirkoodan waxaan ku wacyigelin lahaa in ay afka hooyo sida rasmiga oo uu yahay inay ugu hadlaan oo ay ka reebaan hadallada ama waxdhimaalka u ah ama leexsan oo ayaga laftirkoodu aysan dee ku cadayn karinin ereyada qofka marka ay u sheegayaan ay leeyihiin sidaasaan ku baraarujin lahaa bulshada waay maxaa maxaa ku aragtay dhallinyarada ee sidee marka afkii hooyo dhallinyarada ee loogu baraarujin karaa in ay sida ee, wacan ay uga hadlaan
waxaa loogu baraarujin karaa horta wasaaradda qaabilsan inay iyadoo laftirkeedu buugaag soo qorto oo dhallinyarada afkii rasmiga ah oo hooyo oo lagu hadli jiray ay kusoo qorto in laga guuriyo odayaashii dhaqanka ee soomaaliyeed ee ilaa hadda lixdanka toddobaatanka siddeetanka iyo wixii ka hooseeyaba jira in dee luqadii hooyo wixii lagu hadli jiray oo shay walba wixii loo yaqaanay in loo isticmaalo oo dee odayaasha la weydiiyo baa afkii hooyana lagu heli karaa kuna soo noqon karaa haddii mid cusub la samaynayo oo horena dee ummaddu isfahmi mayso waayo waa lagu kala tegayin marka dadka waxaan leeyahay macnaha meel walba ku qoranaya ingiliishyada waad orta hadda dee macnaha meel kasto ama caafimaad ama waxbarasho ama kafid baarka dee cunto oo lagu cunayo meel walba dee wax lagu bixinayaba waxaa ku qoran luqad ingiliishaho dee aan dalkeenna ka dhaqdhaqaaqin waxa wax la fahansiinayana waa dadka soomaaliya marka waxaan lahaa meel kasta wax lagu qorayaba ha lagu qoro een, afka soomaaliga fartiisa waay dhallinyaradan ee muddooyinkii ugu dambeeyey ama sanadihii ugu dambeeyey isticmaalayay ee luqado kala duwan oo soomaaliga aada sheegtay inay ka tageen ee xagee bay ka guuriyeen baa isdhihi ka dhaa ama xagee ka keeneen hadalladaas telefishinka ee, whatsappka facebooka iyo dee ayaga bulshada dhexdooda ahaantooda qof hadal uu yiri oo hadalkaas aan xigmad loo yeelinin hebel baa wuxuu yiri sidaasoo la iska sii raaca ah oo dee gobol walbana waad arta hadda matad ama boosaaso markaad tagta hadal gaaraad ugu tegaysaa hargeysa markaad tagta hadal gaaraad ugu tegaysaa xamar markaad tagta hadal gaaraad ugu tegaysaa jigjigaa hadal gaaraad ugu tegaysaa dee gobol kastoo aad tagtidba hadal gaaroo kii ka duwan aad xagga ku taqaanay baad ugu tegaysaa marka saad u fahantaaba way adag tahay waayo waxaad noqonaysaa qof koyta ah ama waddan kaleeta ka yimido aan dadkiiba ka dhalan baad noqonaysaa camal marka waxaan leeyahay dadku haddii ay isku dal yihiin oo isku dad yihiin oo isku diin yihiin halkooda luqad oo ka dhaxaysa oo hadda aan guurin bal ayada laftirkeeda ayaan la rarin sideedii ha loo daayo inta la isaga imaanaya hadduu aan laydno wixii laisla qaadan lahaa ee qorshe nabadeed ah wallaahi waa shidan tahay iyo waad dhiiqaysaa iyo wuu ka dhacsan yahay iyo waxaas de anuu haddii si loo wacyigeliyo ma garanaya in la iska daayaa la dhaha mooyaane wax hadda laga wacyigeliyo oo dee wax dee qofku wuxuu u barto si looga wacyigeliyaa waaba iska adag tahayba laakiin waxaan odhan lahaa anugu ha iska daayeen luqadaha aan ku jirnin af soomaaligani asalka ahaa sidaasaan ku baraarujinaya bulshada waa tahay ee, maxaa marka dhallinyarada kula dardaarmi lahayd dhallinyarada waxaan kula dardaarmi lahaa dalkooda inay usoo jeestaan midkii beer falan kara uu beer fasho midkii bahalka maxaan ku irahdaa webi jeexi karo inuu geestiisa badeel ka qaato mid walba inuu wixii uu qaban kara qabto in qaranka si fiican loo taageero waayo qabyaaladii waxay dunisa mooyaane wax ay hagaajisa lama arko qarannimada hala taageero ayaan leeyahay marka sidaasaan dhallinyarada kula dardaarmaya dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha v o eda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ku baraarujinayaa walaalayaal iska daaya qabyaaladda iyo qaxootigan aad mar walba ku jirtaan iyo tegitaanka dhulkiinna aad ka tegaysaan waayo wax aad u socotaan waa nin kale dalkiis iyo dad kale dalkood ay hormarsadeen waxaadna dhoobi ka noqonaysaan dal kaleo ayna lahayn inta adinka dhoobi iyo waxaa laydinla noqon lahaa dadka wax raaca adinka ay idiin imaan lahayn ba adinkii raaci noqoteen marka walaalayaal waxaan idinku baraarujinayaa inaad iska daysaan qabyaaladda iyo qaxa qaxootiga qoriga dhibaatadaas o dhan iska daysaan baan idinku baraarujinaya aadna waxaan isu salaamayaa shaqaalaha v o eda meel kastoo ay joogaan iyo idaacadda v o e dhammaanteed guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e barnaamijka maanta waxaa ahaa martiigu ahaa abwaan cabdiweli aadan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada sugaanta curiya oo ku sugan gudaha magaalada boosaaso intaa barnaamijkan la mida ku kulmi doono waa anigoo yuusuf maxamuud oo idin leh nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii hibada iyo halabuurka ayuu nala socodsiinayay halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa markana aanu u weecanno dhinacii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur bukhaari mahadsanid jacfar aan ku bilowna ee ciyaaraha ka socda dalkaasi masar ee koobka qaramada afrika xulka qaranka uganda ayaa shalay ka badiyey xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaana uu ku garaacay laba gool iyo eber goolasha uganda waxaa u kala dhaliyey ciyaartooyda kale ah batrick kadu iyo emmanuel okwi waxaana ay ahayd guusha ugu horreysay oo ay uganda ka keento koobka qaramada afrika muddo koob iyo afartan sano ah ciyaarihii kale ee dhacay nigeria oo saddex jeer ku guulaysatay tartankan ayaa burundi waxa ay kaga badisay hal iyo eber burundi waxa ay ahayd markii ugu horeysay oo ay ciyaarto abid koobka qaramada afrika oo ay sanadkan ku cusub tahay sidoo kale dalka sanadkan ku cusub ee madagaskar ayaa xulka guinee waxa ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah waxaana ay u ahayd dhibicdii ugu horeysay iyo labada gool ee ugu horeysay ee ay abid ka keenaan tartanka koobka qaramada afrika ciyaaraha galabta iyo caawa dhici doona haddii aan fiirino morocco ayaa gruupka d waxa ay ciyaar ka tirsan isku haleeli doonaan galabta xulka namibia ciyaartaas oo ka dhici doonta garoonka alsalaam stadium ee magaalada qaahiro xulka senegal oo ka mid ah xulalka loo saadaalinayo waxa ay is arki doonaan xulka tanzania oo markii ugu horeysay tartankan ka qaybgalaya tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii waxaana ciyaartooda ay ka dhici doontaa garoonka lagu yidhaahdo soddonka juun ee magaalada qaahiro gruubka c ayayna ka wada tirsan yihiin ciyaarta ugu dambeysa caawa waxay dhex mari doontaa xulka algeria iyo xulka kenya oo waxaana ay ciyaartaasi ka dhici doontaa isla garoonka garoonka ku yaala magaalada qaahira haddii aan sii faahfaahinno kooxda morocco waxaa u ciyaara ciyaaryahanka weerarka ugu dheelaha kooxda ix ee lagu magacaabo xakiim ziyaad xakiim siyaaj ayaa waxaa sanadkan loo doortay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee u ciyaara kooxda ix isagoo u dhaliyey koob iyo labaatan gool sidoo kalena baasay afar iyo labaatan jeer dhammaan kulamadii uu ciyaaray dhinaca senegal waxaa isha lagu hayaa ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda napoli kaalidu kulibali laacibkan ayaa hadda waxa uu ku qiimaysan yahay wax ka badan boqol milyan oo yuuro waxaana doonaya kooxo fara badan waxaana lagu tilmaamay mid ka mid ah difaacyada dhexe ee ugu wanaagsan xilligan dunida waxaase kooxda senegaal ka dhaawacan aan idhaahde ka maqan ganaax uga maqnaan doona gooldhaliyahooda sadio mane oo liverpool u ciyaara dhinaca algeria iyo kenya kenya waxaa u safan doona weliba kenya tartankan ma aysan ka qaybgelin tan iyo labada kun iyo afartii waxaana u ciyaari doona ciyaaryahanka u ciyaara kooxda tottenham ee lagu magacaabo wanyama ciyaaryahankan ayaa waa ciyaaryahan wanyama ayaa waxa uu dhaawac uga maqnaa ciyaarihii ugu dambeeyey ee tottenham balse tii finalka ay liverpool ka badisay kursigeedka ayuu fadhiyey laacibkan horey ugu soo ciyaaray kooxaha celtic iyo southampton ayay kenyaanka ku tashanayaan in uu guul u keeno laakiin algeria ayaa loo saadaalinayaa in kulankaasi ay badin doonto wararka kale ee ciyaaraha ciyaaraha coba america brazil ayaa u gudubtay wareega xiga kadib markii ay xalay shan gool iyo eber ku dardartay kooxda beru goolasha waxaa uu kala dhaliyey casamiro roberto fermino ciyaaryahan everton dani alves iyo gool ay beru iska dhaliyeen oo uu ka dhaliyey ciyaaryahan jesus sidoo kale goolka kale william aan iga raalli ahaada ciyaaryahan gabriel jesus oo brazil u ciyaaro penalty ayuu khasaariyey ama goolkulaad laakiin goolka shanaad waxaa kusoo xiray ciyaaryahan william oo chelsea u ciyaara ciyaarta kale bolivia iyo venezuela waxaa saddex iyo hal ay guushii ku raacday kooxda qaranka ee bolivia ciyaaraha koba america kuwa caawa la filaya inay dhacaan colombia ayaa la ciyaari doonta baraguay qatarna waxay la dheeli doontaa argentin qatar in ay wareega xiga u gudubto waxay kaga xiran tahay inay ka badiso argentin sidoo kalena baraguay ay ku dhacdo ama ay ku khasaarto oo in ay ka badiso colombiya oo aan idhaahdee in colombiya ay garaacdo kooxda baraguay dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga inta
aad buu u mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa washington markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee benaxariistii jannaha ka waraabiya maxamed suleymaan tubeec iyo heestii waqti
waqtiyow dhul omosoon webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dirtuu ubax macaan waqtiyow dhul omosoon webiyadu isdhaafin webiyadu isdhaafin beeraa dhexdoodiyo dhirtuu ubax macaan dhayaa u runayn dhalinyaro intaanay dhaayaha runayn dhalinyaro intaanahay dhaayaa u runayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa mid a toban dharaaro waqtiyow la dhaqan dumar waqtiyow la dhaqan dumar lama dhaafi karaye lama dhaafi karaye dhalanteedka caashaqa mid a toban dharaaro amaanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanahay ama aanu dhabka ahayn dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka dheere agtayda
heesta waqti iyo codka macaan ee maxamed suleymaan tabiic allah u naxariista inaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinaya jac- jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan iyo bashiir abiikar oo dhinac soo saarista inoo fadhiyey tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waqtiyow dhurkaagiyo waqtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkaiyo aduugiyo dhoobadiyo camuudiyo waqtiyow dhurkaagiyo waqtiyow dhurkaagiyo adduunyada dhiskeediyo adduunyada dhiskeediyo dhaxalkaiyo aduugiyo dhoobadiyo camuudiyo kugu dhaarshay diintee arrimaa aan ku dhigay dhalinyaro intaanay kugu dhaarshay diintee arrimaa aan ku dhigay dhalinyaro intaanay dhigahayo araggaba ka ka dheere agtayda